halkani waa beerta amiira gaadhayn oo inta badani carruurta loo soo damaashaadkeeno waxaa maanta la keenay goobtani si ay ugu damaashaadaan wakhti ugu qaataan kuna ciyaaraan carruurta wax ka barata dugsi qur'aanka madarasatul iqra ee ku taalla xaafadda calimacow carruurtani oo maanta ay u ahayd maalin fasax ayaa waxa uu macallinkooda gartay inuu wakhti kula soo qaato beertani soo inta badani carruurta la keeno xilliyada ciidaha iyo fasaxyada balse macallinkani ayaa waxa uu sheegay in goobtan carruurta in la keeno ay maskaxdooda u furayso sidoo kalena ay sii jeclaanayaan qur-aanka waxa uuna ku sheegay sababta uu ardayda halkani u keenay ay ugu ciyaaraan ay tahay in isaga iyo ardayda uu qur-aanka xifdisiinayo ay saaxiib isu dhow noqdaan sidoo kalena ardaydu ay noqdaan kuwa aad u xiiseeyo barashada qur-aanka iyo dugsiga ay ku jiraan maanta waxaan meeshaan u imaadnay waa maalin khamiis ah carruurta waxaan keena halkan waxaan u keena inay soo damaashaadaan ay soo ciyaaraan maadaama todoba beri oo dugsiga shan beri oo jara yacnii qur-aanka iyo inay wax xifdiyaan inay wax laga dhegeysa ay ku mashquulsiyiin sida maalmaha khamiista iyo jamcada u kalaata inaan meeshaan keena ayaan maanta u keennay waa arkaysaan waa ciyaarhayaan maanta si fiican sabtida waxay laabanayaan ayagoo yacnii casharkii iyo shaqadii loo diray aad ay u fududahay oo faraxsan ay ku laabanayaan marka halkaas ayaana maanta inta u imaan in carruurta la keeno goobahan dalxiiska maxay ku soo kordhinaysaa is leedahay dhanka dugsiga wallaahi waxyaabo badan ayay ku soo kordhinaysaa waxaa kow ka ah nidaamkii ilmihii cadaadiska ama usha saad u taqaana oo bisoo lagu yaqaanay tan waxay ka beddelaysaa wax badan cunuga inaad casharka siisa ama as cadaadiso waxaa ugu muhiimsan inaas ballanqaad yar u suubiso daadaa intaan ku geyna ama kana yeela waxay kor u qaadaysaa cunuga hamigiisi iyo meeshii siegsinayay iyo wax maskaxdiisa si walba waxay ka qaadanaysaa inaas cunuga kobac badan oo dhanka xifdiga aad sameeya oo yacnii cadaadiskiias ushi iyo waxaas inaas wax ku keeno ku keena dhankan kale oo yacnii ina ciyaartiintan iyo damaashiidkan in ilmaha meelaha sidaan camal oo lagu dalxiisa ama lagu ciyaar la keeno waxay kobcinaysaa ama maskaxdooda ku zaa'idinaysaa in ilmihii iyo macallinka dhexdooda wada shaqayn fiican ay yeelata macallinka ay aaminaan ay dugsiga jeclaadaan macallinkana ay jeclaadaan casharka diyaariskiisa iyo maxaa la dhihi jiray iyo waa xifdiska wax walba ay fududaadaan taas ayay boqolkiiba boqol kor u qaadaysaa waana aragnay oo wax badana ugu faa'idin sidoo kalena waxa uu baaq u diray macallimiinta dugsiyada qur-aanka wajeer ku dhigaan iyo nawaaxigeeda inay meelaha carruurta ay ku ciyaaraan maalin ama laba la geeyo carruurta si ay maskaxdooda u furfurmato halka waalidiintana uu ugu baaqay inay ka saaciideeyaan macallimiinta maalmahani oo kale oo ay carruurta geynayaan goobaha carruurta ay u dalxiis tagaan
sidaan camal waxaan aragnay ilmo badan oo ama fahmigooda aas hooseeyey amaba dugsiyaasha diidayey amaba cadaadis u arkayay oo meelo kaloo badan jeclaay hadda marka loo marka koowaad iyo labaad loo sameeyey isbeddel weyn ayaan ku aragnay noloshooda dhanka qur-aanka ah wayna fiicnaadeen dadka maanta ugu horreeyo lagu tashanaya ku jiraan waxaa kaloo jirta insha allah sidaan u kalaata inaan keenno lixda bilood waa hal mar sanadkiiba ama waa hal mar ma istaagayso way soconaysaa insha allah waxaa naga go-an insha allah tacaala haddaan macallimiintan hanay wax kasta oo ilmahaas maslaxadooda ah ama ay wax ku baran karaan inaan hore u wadna inaan meelahan iyo meelo kaloo kasii fiican inaan geyna waa qorshahayna waa ku tashanayna insha allah
wallaahi macallimiinta kaleo saaxiibaday ayagana saas camal oo dad wanaagsan aan ogahay waxaan ugu baaqayaa in ayagana sidii diinta ay kor ugu kacda anagana shaqadeena ay noogu fududaata ayagana inay sidan camal dhowr maalmood meelaha khamiista iyo jamcada u kalaata ayagana meelaha dalxiis soo aadiyaan oo si ay caruurtii yacnii taxfiidkooda iyo shaqadii ay kor ugu kacda saasaan ugu baaqlaa waalidiinta waxaan ugu baaqeeyaa caruurta ayagaa dhalay anagana mas-uulaan ayagaan u haynaa inay nala shaqeeyaan sida maalmahan u kalaata ciyaarta iyo maxaa dhihi jira dalxiiska soo aadinaa inay nagala shaqeeyaan oo ina soo raacaan khaasatan shanta bilood dugsiga jirana inay nagala qayb qaataan si caruurtoodan qur-aan ku xifdiin lahayn ayagaan u shaqeynaa iyo ilaahay inta ka sugaysa qaar ka mid ah ardayda madrasada iqra ayaa dareenkooda maanta uu sida tani ahaa
mustaqiim inta maxaa u imaatay maxaad ku ciyaartay alaabtana haye ma faraxsan tahay
gacaad baa mumtaas maxamed macankeen aniken aad baan u baraxsannahay mumtaas maxaad ku ciyaarteen maxaa meeshan kala kulanteen alaabtaanaan ku ciyaarnay haye ka waran dareenkaaga faahan aa faraxsan tahay ma rabtaa mar walba in lagu keena noolidhaa ayuub xuseen maxamuud oo maanta waxaa macallinkeyna oo meeshaana keenay waxaa ku faraxsannahay haye maanta ka waran dareenkaaga dadinkai maanta aad baan u faraxsanahay maanta waxaa noo tahay aniga maalin ciid waa ciidaysiin maanta maanta waa ciidaynaa maasha allah waxaan u mahadcelinaynaa macallinkayna iyo waalidiinta meeshaana keentay oo dugsaana keentay si kastaba ha noqotee waa markii ugu horraysay oo macallin dugsi qur'aan baro carruur uu soo kaxeeyo goob loo dalxiis tago ama ay carruurta ku ciyaaraan taasoo ay ka helaan dhammaan agabka carruurta ay ku ciyaaraan cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer